فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan camaliyad nafhurnimo ah oo ka dhacday magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan yaa lala beegsaday camaliyadaasi faahfaahin ku saabsan camaliyadaasi oo ay sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena faahfaahin laga helayo weerar jidgal ahaa oo maanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka dhacay duleedka degmada runirgood ee shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey kamiinkaasi ayaad dhagaysan doontaan dowladda federaalka oo u muuqata inay ka tanaasushay sheegashadeedii ahayd inaysan wax wada hadal ah ka galaynin heshiiska badda lagu siiyey etoobiya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo u kici timay magaalada ankara ee dalka turkiga si ay wada hadal ula yeeshaan dowladda etoobiya waraysi arrimaha ku saabsan ayaad maqli doontaan kulan u dhexeeya jufada reer xasan sheekh oo ka tirsan beesha cali maxamed iyo wilaayada gado oo lagu soo gabagabeeyey gobolkaasi maxaa looga hadlay kulankaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan muddada aynu ku guda jirno barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan afar boqol oo qoys oo ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka samaysay degmada kamsuuma qodobadaasi wararkii ugu dambeeya caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhagaysan doontaan anigoo maxamed daahir ayaa barnaamijka idala socodsiinaya waxaa igala qaybgalaya wariyaasheena maxamed cali iyo cabdiraxmaan beder waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa shan iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonaya camaliyad nafhurnimo ah ayaa gelinkii dambe ee maanta ruuxday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo lala beegsaday xero ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda waxaana ay ka soo saartay warsaxaafadeed waryaheena maxamed cali ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir gelinkii dambe ee maanta camaliyad nafurnimo ah ayaa waxaa lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka taasoo ku taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay camaliyadda nafurnimada ah ee lagu weeraray xarunta waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta camaliyad isishaadi ah la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay jihada ay sida gaarka ah kaga tirsanaayeen ciidamada lala beegsaday camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamadii murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey wadanka eritereya kuwaasoo badankood ku hoobtay howlgallada mujaahidiinta ee afar iyo labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xerada ku sugnaa xubno ka mid a ciidamada riddada jabuuti ee hiilgaalo bayaanka ayaa markaan lagu soo gudbiyey faahfaahin ku aadan khasaaraha kala duwan ee ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi camaliyadda istishaadiyada ah ayaa allah fadligiis sidii loogu talagalay u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ah xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore ee saldhigga waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo cadowga lagu gaarsiiyey camaliyadda tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga waa sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay camaliyadda istishaadiyada ah waxaa kale oo jira burbur soo gaaray saldhiggii ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi u yaalay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka mar laga hadlayay khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu soo hadal qaaday weerar kamiin ah oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu yidhi maanta barqadii waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaan dhacaduleedka degmada ruunirgood ee shabeellada dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey kamiinka waxaana inta aan xaqiijinay cadowga laga dilay sagaal murtad kuwaasoo qaar ka mida meydadkooda looga cararay goobta dagaalka dhaawaca murtadiinta waa toddoba murtad ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay toddoba qori iyo boobayaal ayaa la sii raaciyey ee war-saxaafadeedka kasoo baxay tariska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey camaliyadii nafurnimada aheyd ee galabta ka dhacday gobolka hiiraan iyo kamiinkii maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaag markaana waa wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan alaaba ka soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay caddeysay inay ka qaybgelayso shir ankara ay dowladda turkiga kula heshiisiinayso xabashida axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa shaaciyey inay wadahadal toosaa la galayaan dowladda ethoobiya tallaabadan ayaana ka dhigan in dowladda xasan sheekh ay ka tanaasushay diidmadii ay ku muujin jirtay inay wadahadal toosa la gasho xukuumadda abiy axmed ee caddaysatay qaadashada qeyb ka mid ah biyaha soomaaliya falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in abiy axmed ay guul diblomaasiyadeed u tahay inuu wadahadal ka galo badda soomaaliya dowladda federaalka ayaana doonaysay inay gacan bidixiso badda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa isbuucii lasoo dhaafay mar kale ku celiyey inuusan diidanayn in ethoobiya ay badda soomaaliya soo gaarto balse ay diidan yihiin inay soo marto dhanka maamulka somalilan xasuuqyo iyo duuqiimo ka dhacay marinka khaza iyo tiro aad u badan oo shacab reer khaza oo ku shahiiday wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen saacadihii tegay in ka badan saddex dhacdo oo xasuuq wuxuushlimaah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad ay tiradoodu gaadhayso afartan iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo kow ruux oo kale waxaana xasuuqyadani si isku mid a u martigelinayay saacadihii tegay inta badan deegaanada marinka khaza iyadoo ay si isku mid a u beegsanayeen yuhuudda dadka barakacayaasha ah duuqimo kala duwan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaaca khaza waxaana duuqiimahaasi ka mid ah duuqiimo ka dhacay muqayimaadka jabaaliya annuseyraad dayriil balax iyo sidoo kale duuqiimo ka dhacay xaafadaha kale ashajaaciya adtufaax iyo addaraj dhammaan duuqiimahaasi waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza ciidamada yuhuudda duuqiimo saacadihii tegay ay ka geysteen marinka khaza waxaa ku shahiiday ku dhowaad shan iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan balse aan la cayimin tiradooda rasmiga ah madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaanka tal al hawa ee magaalada khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday laba ruux oo dhallinyaro ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan xaafadda atufaax ee bariga magaalada khaza duqeyn ay la dhaceen ciidamada yuhuudda waxaa sidoo kale ku shahiiday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dabaq weyn oo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale duuqeen la dhaceen ciidamada yuhuudda halkaasna waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun siddeed boqol toddobaatan iyo toddoba ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun sagaal boqol lixdan iyo sagaal ruux waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duuqaymaha iyo xasuuqyada yuhuuddan ay si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacayaasha ah cudurro halis ah oo ka dilaacay waddanka ethoobiya hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in ethoobiya ay farabaan ku hayaan saddex cudur kuwaas oo kale ah daacuunka shuban biyoodka jadeecada iyo cudurka duumada xafiiska arrimaha gargaarka bani aadamnimo ee qaramadii midoobay ee o c h i ayaa warbixin uu soo saaray ku xusay in ethoobiya ay dagaal saddex geesooda kula jirto cuduradaas xanuunadan ayaana la sheegay inay saameyn ballaaran ku yeesheen bulshada ku dhaqan ethoobiya cudurka duumada ayaa noqday xanuunkii ugu muddada dheeraa taariikhda ethoobiya warbixinta waxay sheegtay in cudurka uu dilaacay bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labiiyo labaatankii welina waa uu ka jiraa waddanka ethoobiya cudurka jadeecada ayaa isna ka dilaacay gobolada maxarada warbixin lala wadaagay wargeeska aadiis santar ee kasoo baxay ethoobiya waxaa lagu xusay in ilaa iyo shan iyo toban qof ay u geeriyoodeen cudurka jadeecada xafiiska caafimaadka oramada waxaa hal toddobaad gudaheed la diiwaangeliyey konton iyo toddoba kun oo kiis sida warbixinta lagu xusay xafiiska caafimaadka dadweynaha ee gobolka maxarada oo isna tirokoob ka soo saaray cudurka duumada laba isbuuc ka hor ayaa sheegay in kiisaska la diiwaan geliyey koo iyo tobankii biloodii u dambeeyey ay yihiin hal dhibic laba milyan oo xaaladood dab ka kacay saldhigga ay yuhuudda ku leeyihiin koonfurta daanta galbeed warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ciidamo badan oo ka tirsan kuwa gumaystaha sahaynada ah laga daadgureynaya xerada adshiyan ee ku taala koonfurta daanta galbeed kadib markii uu dab xoogan ka kacay aaggaasi janaalka afar iyo tobanaad ee maamulka yuhuudda ayaa sheegay in dabka uu ahaa mid xoogan oo gaaray guud ahaan xerada taasi oo keentay in laba boqol oo askar oo sahaynaha laga daadgurayay xeradaasi telefishinka ayaa intaa ku daray in maamulka yuhuudda uu qabo shaki ah in dabkan uu yahay mid si ulakaca loo kiciyey halka goobjoogayaalna ay sheegeen inay arkaan gawaari ay leeyihiin mustawdiniinta yuhuudda oo ka qayb qaadanaya daadgureynta ciidankooda ma ahan markii ugu horreysay oo uu dab ka kaco xero milatari oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda saddex cisho ka hor ayay ahayd markii uu dab xoogan ka kacay meel u dhow saldhigga ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin deegaan dhaca bariga magaalada barakeysan ee alqudus xukuumadda suudaan ee uu hogaamiyey alburhaan ayaa xidhiirka u jartay dalka ay jaarka yihiin ee jaad suudaan ayaa maalintii shalay ahayd u yeertay safiirkeeda u fadhiya dalkaasi cusmaan maxamed yunis tani ayaa timid ka gadaal markii suudaan ay ku eedeysay jaad inay taageero baaxad la u feedinayso kooxda r s f ee dagaalka kula jirta milatariga suudaan eedeymaha suudaan ee ku aadan dalka jaad ayaa soo bilowday dabyaaqadii sanadkii lasoo dhaafay kadib markii sargaalka yaasir cadda oo ka mid ah saraakiisha suudaan uu si cad u sheegay in xukuumadda aljaamiiniya oo kaashanaysa dalka imaaraadka ay hubiya rasaas gaarsiiyeen kooxda fallaagada ee r s f ilawareedya ayaa sheegaya in iskutaga imaaraadka carabta uu si weyn u taageerayo kooxda r s f islamarkaana uu saanad hub uga soo gudbiyey dhanka xuduuda jaad waxaa kaloo ay wararku xusayaan in calooshoodu sheekaystayaal shisheeyaha lagu xoojinayo kooxda r s f intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad uga bogateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse iminka wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa maanta u kici timay magaalada ankara ee dalka turkiga halkaas oo ay wadahadal kula yeelanayaan dowladda itoobiya wadahadalkan waxaa garwadeen ka ah dowladda turkiga waxaana dalbatay oo codsatay dowladda federaalka si loola hadalsiiyo itoobiya oo maamulka somalilan la gashay heshiis lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya haddaba halkay bay ku dambeeyeen sheegashadii rakhayska ahayd ee dowladda federaalka kuna aadanayd inaysan wax wada hadal ah la gelinin itoobiya ilaa itoobiya aysan ka laaban heshiiska ay la gashay somalilan maxaana laga filan karaa wadahadalka ka furmaya ankara yaana la oran karaa labada dhinac waa u guul wadahadalka inuu furmo arrimahaasi waxaan ka waraysanay falanqeeyaha cabdulxafiid abucayni oo la socda arrimaha soomaaliya maxamed daahir horta horo waxaa laisku haystaa waxaa ah anigaa maanta jeebka buuxsanayo iyo anigaa maanta jeebka buuxsanayo waxay ka saman yihiin dhammaantooda in ay dhulka bixiyaan khayraadka ay bixiyaan yacni xataa xataa bini aadamka hadday iibi kara ay iibsadaan horena wuu iibsadeen way dhiibteen way dhiibeen marka laiskuma haysto maanta in la dhiibo dhulka soomaaliya iyo badda soomaaliya midna in la diido laiskuma haysto waxaa laisku haystaa bes anaa dhiibayo oo wixii sandareerahoo ka soo baxaan aniga ah, xaggayga ha soo maro iyo aniga iyo aniga saas darteed marka waxaa hadda iskugu yeertay dowladda tur turkiga angaraa la iskugu yeeray waxaa loogu yeeraana waxaa waaye een, si caalamiyan in loo bixiyo yacni dhulkii maanta hadday bixiso hargeysa ay bixiso aniga somalilan dhihi maaye hadday hargeysa bixiso waxa waaye heshiis qadyo ah waaye oona oo oo oo oo oo oo gaasir ah oon yacni waddan aan dhiibin oo yacni aanan dhiibin dadkii madaxda ahaa soomaaliya matelayey aanan dhiibin waaye saas darteed waa tuu uu la teliyey maraykanka uu la teliyey wuxuu ku yidhi war heedhe soomaaliya si diblomaasiraysan wax uga qaado xoog ma ahan soomaaliya waa la yaqaanaa hilib ceeriinay siisay etoobiya waa la yaqaanaa soomaaliya min bidaayihim walaa nihaayihim way garanayaan taa ka dhulka yani soomaaliya lama qaadan karo waad aragta dadkii sayla hadda joogay ama abuuhood la joogay siday u qaylinayaan waa dad xeeraansan waaye u ogola xitaa ayakaan ogolan oo oo madaxdoodii dhiibeen aan ogolan shacabka waa shacab muslimiina waaye way og yihiin dhulkooda cadawtinimadaasi way ogyihiin kirishtaanka eh fac ka fac inay jirto way og yihiin waxay kale og yihiin in ay danta soomaaliya aynu ku jirin yacni etoobiya inay timaado waayahay etoobiya waa laga dharagsan yahay waaya waaya taa waa usoo laaban doonaa een, maraaxishii kala duwanaa ee qoladan dowladda federaalka ay u soo mareen iyo hadaladii ay oranayeen wixii ka dambeeyey markii heshiiska la galay bishii janawari ee sanadkan ka waran qaabkay isku rogrogayeen iyo waxyaabaha dadkay u sheegayeen bal naxasuusi bal mar waxay leeyihiin taaka dhulka ma dhiibayno badda ma dhiibayno Eh, mar wuxuu leeyahay anaa ha ii soo maraano aniga ha isoo maraano yani saldhag military u diidi mayno waaye Eh, laakiin aniga ha isoo maraano waa doqon garato waaye doqonta xataa way garan kartaa xasan maanta wuxuu rabo waxaa waaye inay etoobiyo ayada ay soo marto saasna uu ku siiyo maanta dowladda turkiga ankara maanta waxay ka shaqaynaysaa in la dhaho xasan waa laga noqday heshiiskii biixi waxaa looga noqday waa adaa dalka lagu aqoonsan yahay waana kugu sharfaynaa waxna ma diidi karo waa aragta umaleynaya wabsideedyada maanta sida looga caynayo dadka muslimiinta ay u caynayaan war waxaan baqonka ah markaasuu wuxuu ka dhiganayaa hididiilo been ah oo dadka soomaaliya ayuu gelinayaa wuxuu rabaa waa waa jarjaroole mataqaanaa jarjaroole maanta geedkan hadduu fuulo oo cagaarsan cagaar iska dhiga haddii uu geedkan kala fuulona waa asigana oo cadaad ah cadaad iska dhiga Waayahay.
xasan waa tabkaas oo kale waayahay een, yaa la oran karaa wadahadalka aan turkiga ka furmay waxa uu guul u yahay labada dhinac marka diblomaasiyad ahaan la qiimeeyo Subxaan yaa la oran Allah, karaa subxaan allah maanta guusha etoobiya aan asoona furminay haysataaba lagu dhawaaqayaaba ee waa sadar muqul su-aalka dhan waay haddii la- ayagoona tegin oo shirka aana furmin ay etoobiya guul haysataa maanta waa guushii etoobiya waay li'annahu siday rabtaa loo yeela Ee, ninka xasan ahaay abii markuu waco talaabi kama qabanaynin war yaa ila hadal siinaayo asigaa wareegaya dawasanaya duwalka caalamka asaa wareegsanaya ila weya ila hadal siinayo waxaa sax ah maanta etoobiya waxay joogtaa yacni martabada ay rabtay ayay joogtaa maanta waa guul ayay ku fadhisaa ayadoona loo saxiixin ayadoonan yacni biixi aanan meesha la geynin abiina aan la geynin ayay waxay tahay saas dhexdhexaadka caalamka si waxay ku sheegaan maadaama uu soo galay saas guul ku haysataa soomaaliya maanta waxaa u maqan dadka muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah ayaa u maqan dadka muslimiinta ah oo cirifyada een, soomaaliya joogo oo wax garto dadkaas ayaa u maqan laakiin ninkaas xasan ah iyo min waraa'ihi yacni ma ahan dad soomaali matelo ma ahan waxay matelaan dalalkay ka yimaadeen waxay garab siinayaan kirishtaanka waxay garab siinayaan ayu kiristaan min min min, min ayi makaan ayay garab siinayaan Waayahay, Magaratay?
waayahay.
walaal waa ninkaasi nin u shaqeeya danaha etoobiya iyo kenya Waayahay.
waad aragtaa malaaygayni ayuu maanta wuxuu ku bedelayaa qaab ku bedelayaa waxaa la oranaya turkiga een, wayna difaacayaan etoobiya in baddeena soomaha weysan karto warka saas loo dhigayay ka waran halkee buu ku dambeeyey maxamed maxamed daahirow maanta waa waa laga dharagsan yahay in- in maanta turki oo danaha soomaaliya ka shaqaynaynin bal wuxuu ka shaqaynayaa danaha kirishtaanka dowladaha kirishtaanka uu ka shaqaynayaa dantiisa kaas war war ninka cajiin keenay cajiin soomaaliya keenay gabadha cajiinkaa laamiga ku gadaysay oo cajiinka ku baarayo maa soomaaliya ka shaqaynaya subxaan allahi war yaa maanta yaa yaa mara beena loo taagaya calan beena yaa loo taagaya qofka aana wax garanin turki danteena kama shaqayna isfiih la ka shaqaynaya aslanba wuxuu ka shaqaynayaa lugooyadayna wuxuu ka shaqaynayaa dibidaabyadayna diinteyna inaan ka tagno inaan shaqaalo asiga u noqono aaway maalinka kow uu yimid waad aragtay eelaboorka degsi soomaaliya kun iyo shan boqol aa ka shaqaynaysa oo xamaalada ah danta soomaaliya maxuu ka shaqaynaya maxuu uga soo cerdeeyey waa dantiisuu ka shaqaynayaa ankar ciyaalka jooga ayaa caano loogu gadayaa soomaaliya dhaqaalaha laga shaqeeyo ankara ayaa daaro lagu dhisayaa ankara ayaa jidid loogu samaynayaa ankara ayaa buundo buundo loogu samaynaya aslanba caafimaadka ankara ayaa ku xidhan dhaqaalaha laga qaado soomaaliya turki aslan wadana waa kanaa inta kul ku laayay gobolka shabeellada hoose waa tu ku laayay dad masaajida ilaahay ku tukanayo cibaadaysanayo dad gantaanika ka soo carara waa ka laayay annaka nooma wado turki khayr iyo axsaan iyo samafal nooma wada wuxuu noo wadaa kristaan uu noo wadaa kristaan inaanu kiristaaneeyo dadka Way.
qaarka uusha ee caqliga leh oo diinta leh Mm.
ayuu muxaariminta ah oo dhaga qubka qaadanayaan markuu laayo dadka ka soo hera wuxuu rabaa inuu kiristaaneeyo waa ka soo qaada ilaah baan kugu dhaariyey maxamed daariyo daahirow Mm.
waa ka keena madax ari keena madax ari keenay heshiihi ninkaas maadan soomaaliya ka shaqaynaa war dadka aanan baraaruginow baraarug war waa ujeedaa danka etoobiya maanta ka shaqaynaya wuu u wacay xasan xasanna degdeg ayuu ku aqbalay awalba waxay ahayd yaa iyagu ka taagneed wuxuu rabaa marka dhaqaaliha soomaaliya dhulka soomaaliya badda soomaaliya kiristaan in loo qaybiyaa la rabaa Waay.
labada bad labada wadan oo etoobiya iyo Etho- iyo kenya ayaa soomaaliya in loo qaybiya la rabaa waaya ee Waad- soomaaliya wa- wax dan u gal la- la jiro, ma gal- ma galan.
waayahay en en maxaa marka dadka loo sirayey oo dadka loo soo bixinayey oo wadani la isaga dhigayay haddiiba ugu dambeyn in etoobiya lala fariisanayo oo wadahadal lagala gelayo in ah, baddii soomaaliya oo muran la gelinayo hadafka laga lahaa muxuu ahaa nacam marka hore waxaa waaye soomaali waxay ku mahmahdaa ninkaa dili ninkaa dagi waa la isku baadiyaa iyo sakaadi dhime soomaaliyo waxaa ku jirto lafaheeda dhuuxeeda waxaa diidayo in la gumaysto soomaaliya waxaa ku jiro dad cuquul ah oo caqli leh dad- soomaaliya waxaa ku jiro ahlu diina ku jiro soomaaliya waxaa ku jiro dad dadkii dadkooda baraarujinaya ha ku jiro sida aana dadkaasi dadka u baraarujinayo eesan een, looga jeediyo ayaa la leeyahay maanta dantii soomaaliyaan wadnaa nabadii soomaaliyaan wadnaa soomaaliya oo barwaaqaa ee caalamka saaxiibka la tahay waxaa la rabaa marka wiilkii fariidka ahaay oo toban iyo sideedda jiray ama toban iyo shanta jira diray labaatanka jiray oo caqligiisa diyaar ah in uu maqlo xeryadaas bixinta ah kabacdina sakiinta markay ku sarto markay ku dhex qaadayso ay ku sarayso ma dareemaysid laakiin markay ku sarto kadib ayaa dareemaysaa wadkus daad waxaa waaye waa lo- waa waa wax loo sameeye waaye nimankan waa la soo sameeyey waxaa loo soo sameeyey dadka inay dig- ay- ay dagaan dadka inay ay- yacni ay ay ay dimindaabiyeeyaan markaasaa nala soo hor istaajiyey waa dadka caalamka meesha ay joogaan dadka ugu xun oo- oo ardaaja ah ayo waaye markaasaa horteena inta la keena waxaa la leeyahay haadaa yacni ra'iisukum heshiikum wuxuu la soo taagan yahay diinta islaamka maanta caalamkay khatar ku tahay waxa loo soo meeriya maanta wax- hoosaa loo dhihi jiray caashuur hoostiisa lagu dhihi jiray ma garatay maxaad isleedahay marka en kulankan hadda bilowga ah muxuu ku soo dhammaan karaa natiijadu maxay noqon kartaa sadar muqul su-aal ka dhan horaan u sheegay dhan waxaa laga shaqaynaya etoobiya guushii etoobiya laga shaqaynayaa horumarkii etoobiya laga shaqaynayaa etoobiya maxamed daahir ma jirayso soomaaliyo dadnimo leh etoobiya ma jirayso soomaaliyo diin leh etoobiya ma jirayso soomaaliya oo iska dhicinayso saas darteed etoobiya nolosheeda waxay ku jirtaa soomaaliya oo baaba'do nolosheeda waxay ku jirtaa soomaaliya oo la tirtimo xuquusheeda la tirtimo dadkooda oo raganimada la lalaayo lasoo reebo sibyaan iyo unisaa lasoo reebo kabacdina dadka kale aan ay ka dhigato dad ay ay- ay ku shaqaysato keligii asaale ma maqashay Een- een- la dhihi jiray oo janaale ku yaalo Ah, saas talyaaniga oo kale dad Mm.
yaa oo talyaani dadka kulayn jiray oo talyaaniga ha oo talyaaniga buundo ka dhiga jiray taasay rabtaa etoobiya waxay indiqaadsan tahay aniga een, oon sheeko ku maqlay oo dadka aan yani een, iigu sheekeeyeen aabbiyaasha iyo iigu sheekeeyeen een, wa- etoobiya waxay rabtaa soomaaliya inay ka dhigto warshadaha lagu samaynayo soomaaliya shaqaale ka dhigto dadka etoobiyaankaana waxay rabaan inay noqdaan boqorayn waa maqlaysa ninka maxaariga wux- wuxuu ka hadlaya wax dhab eh uu ka hadlaya wax dhab eh waxay indiqaasan tahay wuu noo diga laakiin bifadlilaahi waxa waaye inuu inuu noo digay ayaa bifadlilaahi taas eh taasay ka midaysan tahay nisaa'ihim wa awlaadihim yani waa lagu soo barbaariyaa xataa awlaadooda lagu soo barbaariyaa xataa يعني so- inay soomaaliya tahay addoomo ka fakada inay yihiin yuhuudda waxay aaminsan tahay in loo abuuro dadkan ayaga booskaasoo kale ka taagan tahay etoobiya soomaaliya in loo abuuro ayada saasay aaminsan yihiin iyo wax ka sii ballaaran waxaa la rabaa hadeertaan bay iyo bakool iyo hiiraan gobollada dhexe ee oo dhan inay etoobiya ay wareegsato ay intaasay wareejiso waayahay kenyana waxaa la rabaa jubbooyinka ilaa shabeellaha dhexe shabeellaha ho- shabeellaha hoose aan dhehe inay maamuso murtadiintii iyo xasan oo kalena in muqdisho ay fadhiyaan saas oo dowladda soomaaliya laga yidhaha meeshaasaa raba soomaaliya waa la qaybsaday mar horaa la qaybiyey qaybi oo xukun ugu dambeyn waxay ka dhigan tahay soo ma ahan inay ka tanaasuleen in diidmadoodii ay ka muujin jireen in hadal ay dowladda etoobiya kala gelayaan arrimaha badda cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa t- waxba qarin wuu sheegay way ka tanasushay soomaaliya waxay ka tanasushay inay diido baddii soomaaliya way ka tanasushay waxay ka tanasushay dalkii soomaaliya hadda waxaan u malaynayaa xataa oo malahayga boqol boqol ah inuu seylacanka iska dhaafo yacni ou siiyo dekado kale oo garacad ka mid tahay liannahu taasi waraa galay sooma wuxuu yidhi nin ah- nin ah hadda ka hor as eh, maxamed daahirow ayaa raashin cunayay asagoo raashin cunayabow muufo iyo wax cunaya nin rag buu ahaaye iyo maraq iyo hilib iyo tiro badan usan cunaya nin baa soo ag fadhiistay oo haas fadhiisa u darsaday wuu la fadhiistay markaas wuxuu yidhi adeer yaa kula cunaya uu yidhi marka markaasuu yidhi iga siki waraa gale marka hadda waa waraa gale iga siki taas waaye waxaa xaqiiqo ah inuu dekado kala siinayo waana arki doontaa dekado kalau siinayaa waxaasna waxay ahayd kuuha iyo waxaa waaye booris uqaris ayay ahayd warka uu sheegaya hadda waay ugu damb xasan waa nin marka dhigtay waa nin isqaawiyey mar hore nin diin ka tegay maxaa ka sugaysa adig nin diin ka tegay dad maa aad aad ku aaminay nin diinka diin ka tegay waxaa ku aaminaysaa dal ma ku aamine nin diin ka tegay xoolo ma ku aamine war heede waa aniga aniga afka ii buuxiya waa aragtaa ilmihiisa iyo xaasiskiisa iyo waad aragtaa xafiisyadii siduu u- u fadhiisinayo waad arkaysaa war ninkaasi ummaddu way aragtay waana khaa'in kamana yeelayno soomaali haddaan nahna kama yeelayno dadka soomaaliya waa dad u dhashay raganimo waa niman gumaysidiid eh waa niman yacni xoolahooda ayagoo nool aanan ogolayn inay la qaato way ku mahadsan yihiin waad ka dharagsan tahay maanta idaacadahay ka qayliyeen wafsiyadahay ka qayliyeen ma diin ma- ma yeelaynay dheheen waxaa la gudboon wixi ay dhaheenaa la gudboon waxaan ugu sii darayaa taas war heedhe hubka aan qaadano war aan dagaalano gaalada aan iska celino dhulkeena annakowna deeqaa afrika oo dhan aan quudi karnaa gobolka shabeellada hoose afrika oo dhan ayuu quudi karaa wixii lagu beero maanta dhulkeenna waa dhul u diyaarsan beero waa dhul u diyaarsan yacni in lagu sameeyo warshado waa dhul in lagu eh, degaan laga dhigo waa saddexdaba ilaahay wuuna siiye waa hodan hoostiisa no- oo oo hodan ah oo korkiisa hodan ah oo dhexdiisa hodan ah oo baddiisa hodan war heedhe walaalayaal wa- ilmaheenna jiijiifo ayaan u qoraynaa mushaar kii dhashaa mushaar u qoraynaa maalinkou soo gaaro ou qaangaaro asagoo hodan ayuu qaangaaraya oo guursanaya war heedhe guusha aa aad keento ilmahaada harsanayaan war ilmaheenna aan aan geed weyn aan u abuurno ilmaheenna aan ka dhaadhicinno wixii maanta al- toban iyo laba iyo toban sano jirana aan ka dhaadhicinno siday ayagu ugu dhaadhicinayaan cadowtanimadooda cadowtanimada anaga ay noo qabaan ay ka dhaadhicinayaan war gaaloo dhan aan ka dhaadhicino inayna islaam waxba aysan la rabin annaga aan kacno qoraga aan qaadanno ninkii fikir haayo ninkii qori haayo ninkii yacni profession haayo ninkii maskax haayo war aan iskaashanno waxa waaye iskaashanka ma kufto walaalayaal waa u jeediin xoolihiina maanta la dhacaya walaalayaal waad arkaysaan in dalkiina la qaybsanayo walaal waad arkaysaan baddiina in loo kala tartarmayo anaa dhiibayo iyo anaa dhiibayo dadka muslimiinta ee aan kacno dad baa inaan u- u gargaara naga sugayo walaalayaal aan kacno reer muqdisho aan kacno reer barsbaayo aan kacno reer baydhabow aan kacno soomaaliya oo dhan aan kacno reer hargeysoy aan kacno awalaad kacni haddaa waa idiin jeednaa shaashadahan laga daawanayaa inaad diidaysaan war heedhe reer hargeysoyey guul baad leedihiin ragnimaad leedihiin yacni dadnimaad leedihiin fasaaxad baad leedihiin dadki lagu dayanaad tihiin kaas waxa uu ahaa falaqeeyaha cabdulxafiid oo u waramayay warbaahinta alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag markaana waa xubintii joogtada ku ahayd barnaamijkeena dhuuxa ee caafimaadka waxaa aalabaa xubintan noo soo jeediya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib xalqada caawana idinku soo maqan waa xalqada siddeetanaad أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor noo sharax wadna xanuunka laga dareemo qaybta hore ee feeraha bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aada u mahadsan tahay angina bactoris ama wadna xanuun is a result of myocardial ischemia due to imbalance between oxygen supply and demand macnada waxa waaye sidaa ognahay wadnaha waa xibinta dhiigga jirka u qaybiya weliba dhiigga nafaqaysan oo oxygenka ay ku jiraan nuxurka markuu dhiiggaas tuuro laba xiid ba asaga kusoo celisa dhiigga oo loo yaqaano coronary arteries- coronary arteries labadaas xiid marka haddii ay wax cudurro ku dhacaan ama ay yaraadaan cadaadiskooda ama dhexdooda ay xirmaan wadnihii mehelayo dhiig asaga uu quuto saas lacaligeeda xibinta hadhow waxay soo muujinaysaa xanuun ah inay ku yartahay sokorta iyo oxygenka xanuunkaas marka waxaa laga dareemaa laftan loo yaqaano sakaarka ama lafta shafta ku taal lagadaashidaa laga dareemaa waana xanuun lagu qaldo laabjeex oo kale iyo waxyaalo badan waa lagu qaldi karaa laakiin waxaa lagu kala sooci doonaa calaamadaha soo socda marka angina bacteris xanuunka halka saas u dhacaa loo yaqaanaa waxyaalaha sababo waxaa ka mid a atherosclerosis oo ah inuu gudaha ka adkaado labadii xididood aan sheegeynay oo hadhowna cadaadiska dhiiggii kusoo laabana ugu yaraa dufan ay gasho ama macdan kale isku tagaan kadibna meesha ay xirmato waxaa kaloo sababa sifiya anemia qofka haddii dhiiglaan ku dhacdo xididadaas ayagoo marka horeba wadnahaas haddii dhiig u waayaan xanuunka umu dhacaa waxaa kaloo sababa congenital abnormality oo ah in ilaahi subxaana watacaala qaabkii dee wadnaha lagu yaqaana saan ahaynba lagu arko wadnihii oo xubno ka maqan yihiin ama u dhammaystirnayn dadka musharixiinta u ah cudurkan waxaa ka mid ah atherosclerosis dadka ah oo xididdadooda gudaha ka adkaadeen dufanka iyo macdan isku aruurtay haddii galeen kadibna dhiigga u mari la'yahay dadkaas waxaa ka mid ah dadka iskaarka caba waxaa kaloo ka mid ah dadka sokorta qaba waxaa ka mid ah dadka eh, dufanka dhiiggooda uu ku badan yahay dadka dhiigkarka qabo intaas waa cudurkan ku dhici karaa dadka kale oo iyaga cudurkan ku dhici kara waxaa ka mid ah dadka dhinaca bidix qolka hoose dhinaca bidix ka weynaaday wadnaha ama loo yaqaano left ventricular hypertrophy dadka obesity-ga ah iyo metabolic syndrome dadka noocaas ayagana khatar ugu jiraan waxyaalaha kiciya cudurkan qofka waxaa ka mid ah qandho inuu isku arko inay dhiig la-aan ay la soo daristo zaa'id ah in wadna garaaca uu qaldamo ama uu bato ama uu yaraado in maadooyinka loo yaqaano catecholamenka oo kaleeto in jirkiisa ay soo galaan iyagoo zaa'id ah emotional stress qofka inuu niyad jab ku dhaco ama u fekero iyo hyperthyroidism in macnaha t three t four qanjirka asaga uu soo daya dhacan zaa'ida oo intii lagu tala ka badan waxyaalaha cudurka marka looga hortagi karo waxaa ka mid ah in la yareeyo waxyaalaha hadda aan soo sheegnay maxaa ka mid ah sigaarkii waxyaalaha marka preventive factors ah ka mid ah reduce factors caused by atherosclerosis waxaa ka mid ah inuu qofka sameeyo physical activity marka horeba intay hawshan dhicin exercise-ka ka mid ah in eh, hdl serum dhacaanka inuu jirka uu us- mar walba kor loo qaado Eh, ld kaasoo laga helo kalluunka Eh, waxaa kaloo jirto ayadana sida triglycerides in hoos loo dhigo cuntada dufanka leh hoos loo dhigo calaamadaha marka cudurkan lagu yaqaano oo caanka uu ku yahay waxaa ka mid a waa xanuun laga dareemaya lafta sakaarka gadaasheeda kaasoo qofka uu ku tilmaami karo inuu yahay cadaadis ama culays ama in la ceejinayo ama gubasho ama margasho uu dareemayo kaasoo cudurkaas xanuunka uu ku faafayo bogga uu ku faafi karo dhabarka uu ku faafi karo luqunta eh, labada qal midka hoose labada garan uu ku faafi karaa waa cudurka wax lagu kala garto cudurkan waxaa kiciyo inuu qofka almiita sameeyo cunto cuno ama qabow uu galo ama uu murugoodo intaba cudurka ku kiciyaan cudurkan wuxuu socon karaa hal daqiiqo ilaa shan daqiiqo qofka wuu hayn karaa waxaana qofka uu ku nafisi karaa inuu nasto ama uu isticmaalo maadada ay kale siligo kaleeto waa calama lagu garto oo looga saaro xanuunada kale aan soo sheegayn qofka haddii la fiirsho ama dabcan in la fiirsho waxyaalaha ku arka waxaa ka mid ah santho- santhoma ama santhalesma oo ah in qof lagu arko maqaarkiisa gudaheeda oo soo galay baruur wareega indhaha agtooda iyo jilbaha oo kale in lagu arko baruur soo gashay iyo mitral mitral re- re- regurgitation and S4 soundkaas oo ah on escalation in la dhegeysto qofka qofka caadiga ah waxaa la rabaa marka la dhegeysto wadnihiisa in S1 iyo S2 la dhegeysto laakiin waxaad maqlaysaa codka afaraad oo ah S4 loo yaqaano iyo mitral agitation intana waa un waxyaalo lagu garan karaa cudurkan waxyaalo lagu go-aan gaaro ama lagu garto waxaa ka mid ah cardiac enzymes oo loo yaqaan troponin waxaa kaloo ka mid ah ECG eh, waxaa ka mid ah CT angiography waxaa kaloo ka mid ah excess stress testing intaba waa la go-aan baa looga gaaraa managementiga cudurkan marka la rabo in la daaweeyo waxaa loo kala saaraa pharmacotherapy qofka in daawo la siiyo iyo haddii daawo wax tari weysana surgical kee oo ah in xidiidada dilacee laga soo bixiyo baleegi meeshii wixii dhex galay kuuskii ama wixii xer in laga soo bixiyo Ee, talooyinka qofka la siina waxaa kamid a lifestyle modificationkiisa waxaa hoos tagayo oo ama rabo qofka waxaa ka bedel waxaa kamid a weight loss qofka inuu miisaanka iska rido inuu qofka almiyta sameeyo inuu qofka cuntada wadanka uu cuno iska yareeyo cuntada gasacaysan sajalaysan dibadda ka imaanayso inuu qofka joojiyo cuntooyinka dufanka badan inuu qofka uu iska joojiyo sigaar cabidda in qofka check up uu sameeyo qofka laba cudur qaba inuu isbitaalka mar walba lix bilood kasta u imaado qofka sokorta iyo dhiikarka qaba inuu sameeyo regular check up every six months oo ah lix bilood kasta inuu issoo jekimo waayo waxaa la ogyahay haddii qofka uusan isjekimin sokorta qaba ama dhiikarka qabo xaaladiisa waxay noqonaysaa xaalad khatar ah waxaa laga yaabaa inay isku bedelaan waxyaalo kale cudurro kale hadda qofka aan haynin marka qof walba oo calaamadda aan isku arka hadda aan soo sheegay waxaa la rabaa si deg dega inuu isbitaalka u imaado si intaysan xaaladda xumaanin aad iyo aad aa umahadsinta asalaamu calaykum وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waayahay kulan u dhexeeya jufada reer xasan sheikh oo ka tirsan beesha cali maxamed iyo wilaayada gado ayaa la soo gebagabeeyey kaas oo socday muddo toddoba maalin ah waxaana lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey jufada ugu dambayntiina waxa ay doorteen nabadoon cusub xafladan oo ka dhacday degmada ceelcadde ayaa laga jeediyey kalimaad kala duwan waxaana laga soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin jufada reer xasan sheikh oo ka tirsan beesha cali maxamed ujeedo bayaan ka soo baxay jufada reer xasan sheikh oo ka mid ah beelweynta cali maxamed kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo jufada reer xasan sheikh oo ka mid ah beelweynta cali maxamed kulankaas oo ka dhacay degmada ceel cadde waxaa kasoo qayb galay waxgarad iyo culimo owdiin u dhashay beesha kulankaas oo socday muddo toddoba maalmood ah iyadoo looga arrinsanayay aayaha reerka iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeyey reerka sirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow reerku waxay doorteen nabadoon cusub nabadoon bishaar cali cabdi hara oo lagu bedelay nabadoonkii hore nabadoon cabdiqaadir maxamuud xareed oo loo yaqaanay cabdiguri labo reerku waxay dhammaysteen dhammaan wixii dhex yaalay oo khilaafaad ah ayagoo ka heshiiyey iskana uur xaartay xumaha iyo xumaanta dhex taalay saddex beesha waxay kasoo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada afar reerku waxay caddaynayaan garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah shan reerku waxay ka soo hor jeedaa gudufka shareeca la diriirka uu horboodayo xasan gargurte iyo waxa loo yaqaano macuusley iyo wixii la mid ah lix sidoo kale reerku waxay baraa'o taam ah ka qaateen gaalada iyo murtadiinta toddobo reerku waxay ka soo hor jeedaan heshiisyada xaaraanta ah ee murtad muuse biixi iyo xasan gargurta ay la kala galeen madaxda xabashida iyo turkiga ugu dambayn reerku waxay mahad celin ballaaran u jeedinayaan allah mahadda allah kadib sidoo kale waxay waxay u mahad celinayaan walaalaha xarakatul-shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale reerku waxay u mahad celinayaan marti sharafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah saxiixayaasha beesha bayaanka namber kow nabadoon cabdiwaaxid xaaji cabdi labo nabadoon cabdiqaadir ismaaciil maxamed saddex nabadoon cali dubad siciid afar nabadoon cabdulaahi aadan shaqabdi shan nabadoon cabdiqaadir axmed maxamed cabey lix nabadoon aadan xareed kuluc toddobo nabadoon sheekh aadan cali sheekh cabdiraxmaan sideed nabadoon macalin xasan sheekh maxamed cali sagaal nabadoon maxamed cabdulaahi cali gabobe munaasabadda waxaa ka hadlay naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gado بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي بان مهدو علينا سبحانه وتعالى أنيه نغدغي أمد مسلمين majliskaan isugu kaana keenay khayrka ah ayaan mahad u celinaynaa subxaana wa tacaala cid kaste oo dadaalkan lafdhabar u ahayd oo juhdi gelisayna jazaakum allahu khayr baan leenahay hadday xarako ahayd iyo hadday ugaaska ahayd iyo hadday qabiilka ahaydba cid kastoo tala ku yeelatay khilaafka in la xaliyo ciddana la isu keeno insha allahu raxmaan waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr beeshu waxay noo sheegtay khilaafkii ku dhex jiray inay xalisay odagii aad doorateen aad dhahdeen waan dooranayna waa idinla dooranay insha allahu raxmaan saad u doorateen oo kal iyo laab ah oo soo dhoweyn iyo walaalnimo ah oo inaan la shaqayna oo wax allaale wuxuu nooga baahday hiil iyo hoba inaan garab istaagnaana waa idinka ballan qaadnay jazaakum allahu khayr een odagii hore oo soo shaqaynayay laba qodob baan leeyahay qodob waxaa weeye cimrigiisa intaa ka dhiman caafimaad allah siiyo cibaadadan allah u hagaajiyo een hadduu adduunka ka faaruqana ilahi subxana watacaala jannada hal siiyo een odaga waa idinla qaadanay si guud baa idinla qaadanay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa naqiib ibraahim maxmed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gado haatanna ku soo dhowaada kelimad uu goobta ka jeediyey ugaas cismaan محمد محمد وقاسك جود باشا علي محمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الله سبحانه وتعالى أيام هاسن مهد مان الله يان علينا دنا وحن مهد كلو علينا يا باشا يا حسن الشيخ oo khayr allaha siiyo dadaashay khilaafaadkoodii hoos u xallisatay oo duqoodii horena usha ka qaaday duq labaadna dooratay waxaan sheegayaa duqii hore wax badan buu soo shaqeeyey wuuna soo dadaalay duqa dambe oo la doortayna waa nin dhallinyaro ah la rabo beesha inuu hago hagaajiyo duqaasna waxaan dhihi lahaa sida usha lagugu dhiibay dadaalkeedii waa in laga helo beeshu hadda awalba oo shareecada islaamka ku dhaqmaysa kuna hagnayd inaad sii laba jibaarto isu soo aruuriso khilaafaadka sida u baxay usii usii hagaajiso oo nabadoonka cusubna saasaan kula dardaarmaya aniga beesha odogeedii baan ahay maadaama cali maxamed guud odogiisa aan ahay wixii maaragtaaya kalena waa kaa garabsiinhayaa waan kaagala dadaalahayaa wixii alle wixii aad garan weydana waa kula garabgalahaya insha allahu inaad dadaashana aad baan kuu farayaa bishaar cali weeyo waa nabadoonka cusub ku soo dhowow intaasaan haalka oga bixilaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hagaag sidoo kale goobta waxaa ka hadlay nabadoon cabdiqaadir maxmed xareed kuna magac dheer nabadoon cabdigurey kaas oo ah nabadoonkii la bedelay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ماشي سوق تمتي أولا وحان سلام يا ولاية قول كجذا خاصة ولي اللقمان khilaafkii beesha ree xasan sheekh dhex galay juhdiga tirada badan oo uu ku bixiyey maantana gebagabadeedii aan joogno waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa odayaasha ugaasyada nuqabada kale ee nagala soo qayb gashay xafladdan markhaatigana ka ah xil wareejintan iyo duqii hore usha laga qaaday iyo duqii cusub oo loo dhiibay iyagana waa u mahad celinayaa aniga cabdi gurey labaiyo labaatan sana ciddii aan duqa u ahaa oo dee shiddo badan aan ugu soo shaqeeyey inaan maanta xilka ku wareejiyo walaalkay bishaar cali hara iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo qalbigayga oo nadiif waxaana jeclahay inaan garab istaago wixii cilmi ahon ku dhaamo wixii waayo aragnimo ahon ku dhaamo wixii tale ahon siin karo wixii dee ka qaldamo oon la toosiyo inaan garab u ahay iyo gaashaanba waxaan leeyahay nuqabada sharafta badan iyo ogaasyada haddaba wiil yaroo dadka ku soo biiraya inaad gardaadisaan si daacadnimo oo lilaahi ha loola shaqeeyo wax kasto oo kitaabka ilaahay uu nooga baahan yahay annagoo naga diyaar dad iyo duunyaba wax kasto oo uu nooga baahan yahay kitaabka ilaahay dad iyo duunyaba waa naga diyaar wixii cilmi xumo ay noo geyso waa goonideeda waxaan ilaahay ka baryaya aan weydiisanayaa afistam inuu iga siiyo wixii aan ku qaldamay wixii aan asiibayna ilaahay ajir uu iga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaa idinku soo maqan kelimad la siiyey nabadoon bishaar cali cabdi oo ah nabadoonka cusub ee jufada ay dooratay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خيارة ماشي سوق تمد علماء وضياشة دلنيرة وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هذا الحمد لله إلهي نمعة الإسلام والإيمان إلهي النسيي يا مهدل الحمد لله إلهي قاسان كم هذينينا أنا جو أه بشار علي عبدي وما أنت بيشان ليجوري جي حل كذا وحان بلن قاض هيا مركب كوباد إنان ودداله on dhiigayga iyo codkayga calafkayga ku bixiyo kitaabka ilaahay codkayga iyo calafkayga inaan ku bixiyo kitaabka ilaahay uma inaan ku bixiyo taladayda iyo kayrmiirkayga jifada iga xulatay oo mansabkoodii magacoodii ii dhiibatoo yidhi waxaad noo taha odaygii inaan wakhtigayga iyo calafkayga codkaygaba ku bixiyo ballankii aan qaaday inaad ila qaadaan oo maanta fagaarahan aad ka qaadaan oo inaad ila shaqaynaysaan intaan fagaaraha culummada soomaaliyeed ay joogto iyo umuradannada gobolka inaad ku ballanqaadaan inaad ila shaqaynaysaan oo kitaabka ilaahay aan waxaan qabanno inaan ku shaqayno aan u horumarinayno iyo isku xirka ummadda oon ka bilaabayno qoyskannaga oon raadinayno intii sadaacadanada inaad ila ballan qaadaan waa inka doonhayaa mar labaad waxaan ka codsanaynaa ugaaskannaga ugaas cismaan waa ugaaskanagii inuu nagu garab istaago wixii naga halaysan inuu noo toosiyo wixii hagaagsanna nagu garab siiyo odayga xilkii uu wareejiyey si daacadnimahan u qaatay ilaahay ha igu ceeb asturo igu soo duceeya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gabagabadii kulanka waxaa kelimad ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني أولا إلهي بمهد سبحانه وتعالى loo suuro geliyey kulanka kan ee maanta aanu joogno mahad dhammaan iyo bilaabasho midna aanu lahayn ilaahay baanu mahadcelinaynaa jala jalaaluhu beesha reer xasan shiikh oo garawsatay wixii ka dhex jiray khilaafaad ahaa inay xalliyaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee gudbinaysa runtii warka xaqiiqadiisa hadday tahay saaxada jihaadka loolanka cadowga ka socdo iyo akhbaaraadka iyo tacaamulka bulshooyinka dhexmarayo ayaga gudbinayan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala camalkiina ikhlaas ha idinka dhigo waxaanu leenahay waa inaan inteenaan ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa u nusrayno maanta xaaliyan waxay maraysaa gabagabo cadowgu ilaahay subxaana wa tacaala oo tabar yareeyey iyo waxaa la maraya islaamka ilaahi subxaana wa tacaala oo ciseeyey aa la maraya maanta waa marka kaalintii hore aad u soo qaadatay maanta waa inaad laba laabtaan waxaa laga rabaa jihaadkaas annaga halkaan fadhinno garcaska iyo waxaa weeyaan garmadowga intaba dhallayra iyo odayaal waa laga rabaa waajib weeyaan waxaana laga rabaa naf iyo maal inaan ku garab istaagno inaan cadowgaas ilaahay subxaana wa tacaala horarka aan la dagaalanno maxaa yeelay waa kan maanta baabiinayo ummad waxay ummad ku ahayd dal diin dad intaba maanta way baabiinayaan marka kuwaasna waa inaan ka hor tagno saada bayaanka ku sheegteen noona caddayseen waa in dhaqankeeda iyo ficilkeeda laydinka helna waa dardaarmayna waxa ay odayaasha sheegeen adinkana aad noo sheegteen in khilaafka la xaliyey khilaafka waa shar ummad khilaaf waxa weeyaan ku faafa ma jirto ilaa hadday jirto way kala tagtaa ilaahi subxaana wa tacaalana wuxuu noo dadaarmay isku xiraan wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu isku xiraanta iyo waxa weeyaan ummadda wadajirkeedu ilaahay jecel yahay wadajirkaan dadaarmayna waxaa kaloo waxa weeyaan aan halkaan bayaanka laga akhriyey odigii hore oo ummadda muddada soo maamulayne usha laga dhigay oday waxaa weeya cusubna usha la saaray odayga usha la saaray waxaanu leenahay howl baa kuu taallo hawsha kuu taallo howl fudud ma ahan waa inaad u istaagto ummadda horumarkeedii caqiidada wanaagsanna aad ummadda u horseed ugu noqoto deriskana waxaa weeyaan wanaaggaada u gaaro waan kuu dadaarmaynaa odayga hore waxaanu leenahay wixii kaa dhacay oo wanaag ahaa ummadda aad u samaysay ilaahay miisaanka kuu saaro wixii khada kaa dhacay bili aadanaa tahay in allah kuu dembi dhaafaan leenahay odayga cusub waxaan leenahay macaddada khayraadka jihaadka waxyaalaha wanaagsan ee ummaddu umad ku noqoto inaad horseed ugu noqotaan oo ku rajaynayna insha allahu tacaala ikhwaanay guud ahaan maanta loolanka socdo waad ka dhex muuqateen odayaashaas ay hor u sheegeen waadna ka dhex muuqootiin haddaana waxaanu leenahay aan sii dheerayno inteenaan waxaa weeyaan madax caddaatay iyo intuu madaxdooda madow yahayba dhammaan aan u istaagna ilahi subxaana wa tacaala cadowgiisu inaan la dagaalan insha allahu tacaala wuxuuna marayaa meeshii ugu dambaysay inta yarna aan israacino waxaanu dhihi lahayn insha allahu tacaala had iyo jeer wanaag ayaan noo ballana wixii waxaa weeyaan khilaafaad ahayna waa la xaliyey inaysan ugu soo laabanin ilahay baan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala wanaagga ayaa noo bilanna hada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waaya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo wilaayada islaamiga ah jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuuma magacii macalin cusmaan maxmed kuulo waxaan ku magacdheeray macalin gaabaro degmada kamsuuma ayaan jooga walaayada jubbada hoose maanta waxaa ka socda raashin qaybin oo bixinayso walaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana la siiyey kiish buraa iyo kiis bariisa iyo kiish oo sokora iyo saliid iyo shandarowa la i siiyey marka insha allahu nidaamka waxa loo bixinaa waa nidaam heer sare faadumo cali cudur idiinma arkooda cadow idiinma hareera cimrigiinna ha raaga calankiinna ha jooga cadowgiinna ha jogo ani magaambo waan ka imaada kamasuumaan jooga kamasuuma maanta waxaa ka socda si farax leh oo muslimiinta idil ay ku faraxdo cadowga inuu ka naxa guraadka ay leeyihiin allaha u sahla jannada allaha ka waraabiyo inta shahiida inta noolna farax adduunya iyo aakhara allaha siiyo maanta waxaa nala sii bariis iyo bur iyo sokor iyo shandarwo iyo saliid Haa, gaalkii gardarrada gurigiiska soo guuri guri muslim u soo guuri guulahan u tuugayo weligii ma guulaysto
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afdirayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم